bismillaahi raxmaan raxiim waad ogtihiin jaamacadaha dalka waxaa jaamacadaha jaamacadda hargeysa waxay ku jirtaa kuwii ugu horreeyey ee jaamacadaha camuud marka laga bilaabo kuwii kusoo xigay weeyaan waa jaamacad had iyo jeer runtii lagu xisaabiyo jaamacadda ay dowladdu had iyo jeer wax badan geliso waxay lacagteedu way ugu yartahay jaamacadaha oo haddaad soo waraysataan jaamacadaha kale iminka ka golis oo kale saddex boqol soo maaha milsanku qoladisan waxaa marka jaamacaddii waxaa loo baahday muddaynu jaamacadahan aynu kusoo kusoo caanamaalay in jaamacadihii la hagaajiyo in tayadoodii kor loo qaado in ardayga jaamacadda hargeysa ka soo baxaa uu galo jaamacadaha dabadu dee isagoo qualificationkii la galo jaamacaddii ha la hagaajiyo tayadeedii ha la hagaajiyo dabcan tayadeeda marka la hagaajinayo lacagtu way kordhaysaa soo maaha lacagtii kordhaysay aad bay uga qayliyeen maalintii hore waad ogeydeen iyagoo taayirugubaya aniga la ii kaxeeyey halkan la iiga kaxeeyey waan u tegey maxaa dhacay baan idhi waxay yidhaahdeen annagoo imtixaan ku jirnaa lacagtii lanagu kordhiyo waraaqa lana siiyo maanaan diidin lacagta markaa shir baan la galay oo hoolkii baan fadhiisana malaa miidiya haddaad dib u raacdaan waad helaysaan waxaan ku idhi maxaa daran waxay waanu ognay jaamacadda in la hagaajinayo waanu ognay jaamacaddu inay lacag u baahan tahay waanu garaabaynaa laakiinse sist qaabka lanoogu kordhiyey qaab wuxuu ahaa khaldan annagoo imtixaan ku jirnaa waraaqihii lanoo qaybiyey waxaa lanayihi lacagtii baa laydinku kordhinayaa qoladiina unbaa laydinku kordhinayaa waxyaabo dabeedna cabashadoodii baan soo qaaday waxaan ku yidhi haddaba waxaanu yeelaynaa jaamacaddii baanu waraysanay qoladii jaamacadda jaamacaddi waxay idin isma bixinayso jaamacaddii in albaabada loo xidho iyo in dee sidii jaamacadaha kale yeeleen lacagtii la kordhiyo waxaan ku yidhi waa lagama maarmaan madaxweynahan idinku tegaya iyo wasaaradda isku tegayo waxbaanu simisterkan ka bixinayn laakiinse simisterka dambe u diyaargarooba haye bay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar ayaan wiiggii hore ku wareejiyey jaamacadda oo simisterkii lacagtii laga bixiyey waan jeclahay jaamacadda inaad soo waraysataan uu madaxweynuhu qoray shan iyo konton kun oo caruurtii ayaantii calaacali seeyidi si naxdinaa lanoogu sheegay maanaan u diyaargaroobin waxay markay soo xisaabiyeen waxay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar weeyaan shan iyo kontonkii kun ee doolar oo aanu shiin ka maqnayn ayaanu ku wareejinay jaamacadda hargeysa aanu siinay simisterkii aanu ballan qaadnay waana kaa bixinay inta kale laakiinse idinkiiyo jaamacaddu waxaa kaloo aniga ii dheer waxaa la yidhi wasiirka waxbarashadu ardayday la safataa ardayda lamaa safan ardaydu waxa weeyaan markay ardayda iyo boliisku isku soo baxsadaan haa markay halkaa soo gaadho anigu ardaydaan la safanaya dee boliiska anaa idhi anaa la hadlaya ardayda joojiya rasaasta laakiinse jaamacadda waxaanu ku ballanay inay ardaydaasu iyagu ay isku ekaadaan xerada intaa kuda jirta shan iyo kontonkii aanu ana ku ballan qaadnayna waanu bixinay maanta markaa tan timi waxa weeyaan waxaan u arkaya inay ardayduna waayo daraad arday baa ii timid in guddiya waxaan ku yidhi intiinoo dhan ii kale ma wixii aynu isku ogeyn mise wixii ka duwan intii aynu isku ogeyn soo iskuma ogin haabay yidhaahdeen laakiinse lacaga yareer oo kale intaa halkan waxaan ku yidhi idinkoo ka ballaadhan ii kaalay hoolka soo fadhiista ii sheega jaamacadaynu u yeelinaa wixii khalade wixii aynu ku heshiinay ka duwan waynu ka wada hadlaynaa waxaa ku xigta maanta inay magaaladii fawdad geliyaan de waxa weeyaan waa khalad khalad ardayga jaamacad ku jira sugaya inuu waddankan madax ka noqdo mas-uul ka noqdo inuu qowlkiisiina ixtiraami waayo isagoo loo diyaariyo oo laleeyaha halagula hadlay wax dee wixii aad ballankii ballankii aad gashay adna ka soo bax ballankii annagu aanu gallayna waanu kasoo baxnay simisterkii lacagtiisii waa la bixiyey wixii kale dheeraadaad ka hadlaysaan keena diiday oo doonayay inuu magaalada rabshad geliyo de xaqiiqadii waxa weeyaan waa waa gardarra caddaana dabeedna halkaasa xaaladka maraysa su-aale markaa ma rabta magacayga xasan maxamed aadan waxaan kasoo adkayfish karoya marwe sabsab cabdi aadan waxaa tahay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare waxaana tahay wasiirka ugu sareeya dhinaca waxbarashada somaliland maxaa sababa in mar kasta ardayda jaamacadda hargeysa ay histoon oo kale magaalaadka usoo noqnoqdaan iyadoo idinkoo mas-uuliyiintiini ah oo xalin karaya oo la socon karaya hadday dhaqaale noqoto hadday cabashadooda xalintooda noqoto maxay tahay waxay tahay dee waxaan iminka aynu weydiinayno dhallinyaradaynu weydiinayna waxaynu weydiinaynaa daraad bay halkaa igu yimaadeen iyagoo afar ma afar bay ahaayeen afar bay ahaayeen waxay ardaydii baan ka wakinay waxaan ku yidhi ii kaalay igu soo noqda xalli kusoo maaha markaad imika ila hadashay tiraahdo darooyil baan ka socda waxaan doonaya inaan kula hadlo inaan ama ku idhaahdo orod iga tag waxba kuu warrami maayo ama aan ku idhahdo berri igu soo noqo berri hadda daaqadaha soo shiida yaa jabiyey wadahadalkiiso adiga maaha ballan baanu gallay kaalay baanu yidhi miiska soo fadhiista dee qof rabshad iska doonaya oo ama imtixaanadii ay ku adkaadeen ama waxbarashadii si ka tahay dee qofkaa maari looma helayo si kasta haddaad wasiir kasta tahay maari uma helayso ay ardaydii intii badnay way dhigansaa inta kalena waxaanu diyaar u ahayn darraa markay ii yimaado waxaan ku yidhi ii kaalay xafiiska igu kaalay wixii saa'ide wixii aynu ku ballanay ka duwan anaa wax idinkala qabanaya weligeeba jaamacaddu ha tirahda ardayday u hiilisaa wasiirku waan idiin hiilinaya wixii dulmiya waan idinka qabanaya soo maaha inay soo noqon umaan soo baxaynin waxaanan ugu soo baxaynin dee shaqaan hayaa ma ardaydu ma ka shaqeeya wasaarad shir baan ku jira xitaa ajnabi dad ajnabi jooga raalli aad horta questionska iyaroo warbixin warbixinaan doonaya inaad ku darsataan waa laga yaabaa inay su-aalihiina ay la xidhiidhaan waxa weeye sidaa wasiirku idiin sheegay jaamacadda hargeysa waxay ka mid tahay jaamacadaha fiigeedu ugu hooseeyo dalkeena hadda in yar baan idin siinaya caqligana isticmaala waxa weeyaan jaamacadda hargeysa kuliyadaha sayniska waxaa laga qaadaa boqol konton iyo toddoba boqol iyo konton iyo toddobaa laga qaada halka jaamacadaha kale ee waddanka ta ugu yar laga qaado laba boqol iyo konton saddex boqol haddaan idiin sheego ardayda cabanaysa iminka i c t go kale boqol iyo sideetan baa laga qaadi jiray ilaa boqol iyo sagaashan laba boqol iyo toban baa laga dhigay briceka ugu badan ee iminka waxa weeya waa medicinka medicinka waxaa laga dhigaa laba boqol iyo shan iyo soddon si aan ku hayno information medicinka ugu yar saddex boqol baa laga qaadaa waddanka markaan isku soo udno kuliyadaha businesska oo kuwa ugu badana iyo economic oo kale waxaa raidkooda laga qaaday boqol konton iyo toddoba ilaa laba boqol baa la gaarsiiyey ilaa haddada aynu joogno way ka hooseeyaan jaamacadaha dalka inta kale ee ma lagu dhigto ee ardayda ku dhigata sidaa awgeed waxaa tihi waa soo noqnoqonaya waa run ilaa saddex jeer ayay soo noqnoqdeen saddexdaba waa la demiyey saddexdaba waxaa la doonaya in la ilaaliyo waa la eegayaa ardayda haynteeda waxaa la eegayaa numbarka ardayda meesha ku jira waxaa la eegaya wasiirku way ka qayb oo laga unu ka qayb qaadan markii ugu horreysay joojiya aan ku nidhi jaamacaddu waxay ku shaqaysaa ee u badan ee prioritiga oo fiiga ardayga laga qaado dawladda dhexena ma ma yaraysatee waxay siisaa jaamacadaha waa la subsidize garaya lacag baa la siiya oo central budgetka ugu jira oo hargeysa number one ka tahay trainingkaanu siinaa teacher trainingkaanu siinaa waxyaabaha projectyada kale ee dhan oo jaamacadda hargeysa number one ka dhigna macallimiintaanu grade garayna waxyaaba fara badan baanu siinaa oonu ku sabsaran garaysa haddaan nahay wasaaradda waxbarashada marka markay sidaa tahay waa loo sheegaa maamulka in badan baan runtii iska oran maamulka jaamacadda oanu cadaadis ku helin aan la maamuli karin macnihi waxa weeyaan arday ku dhiganaya medical ama science dhiganaya oo bixinaya boqol iyo sagaashan dollar dee maxaa loo dhigi karaya waad ogtihiin caafimaadka oo kale waa meelaha ugu qaalisan ardayga waxaa laga qaadaa lix boqol siddeed boqol ardayda waxaanu ku nidhi maamulka oo aanu kula tashanay board baa loo sameeyey dawladda u samaysa board baa la shaqeeya in qualitygooda kor loo qaado ardayga fiiga yar waa la saaraya laakiin maxaa la samaynaya de waa in qualitygana kor loo qaada diyaar bay u yihiin in maamulku qualityga kor u qaado oo macallimiinta tayada la keeno oo improvement lagu sameeyo educationkooda marka waxaanu ku talin lahaa iminka meesha ugu sarreysa waa boqol laba boqol iyo shan iyo soddon haddaan eego jaamacadaha kale ee ee waddanka ta ugu hooseysaa waxay qaadaa laba boqol iyo konton mid kasta saddex boqol baa ka mid a qaar baa afar boqol qaada marka waxa weeyaan raidku ma aha ardaydan pressure la saarayo cadaadis la saarayo number one dee qualityga kor loo qaadaya qualityga ayaa kor loo soo qaadaya marka intaasaan idinku darlaa su-aalihiina wasiirka weydiinaysana waa kusii wada karta magacaygu waa khadar adigaan macalin kusii adaan kusii sharcas
tan iyo intii aad joojisay fiigii laga qaadi jiray ardayda dugsiyada hoose sidoo kale waxaa iyaduna soo noqnoqonaysay mudaharaad ay samaynayeen ardayda dugsiyada hoose tan jaamacadduna way soo noqnoqotay waxaanad adigu tiri waa in jaamacaddii lala simaa jaamacadihii kale jaamacaddiina waa jaamacadda dawladeed ay gacanta ku haysa dawladdeeda sidee markaa suuragal u tahay in jaamacadihii lala midhayo jaamacadihii kale ee brivatka ahaa se sidee maxaa sababay in mar kasta ay soo noqnoqdaan mudaharaadadan iskuullada dawladaha hoose ee iskuullada dugsiyada hoose iyo jaamacaddu
I'm sorry horta iskuullada hoose ma mudaaharaad miyaad maqashay sanadahan iyagoo dhigay taa adaa og halkaad ka sheegayso waayo ma jirto ma jirto imika intaan halkaa fadhiyey labadii sannadood ee u dambeeyey mudaaharaad ma u dhicin ardayda iskuullada hoose kuwa sekondariyada waxa weeyaan waxaanu waxaanu dawladdani markay dhalatay macallimiintu may gunaysneen dhibaato badan baa haystay markii fiigii laga joojiyey intii macalimiintii la gunaynayay ha rabshado way dhici jireen ardaydu way soo yaaci jirtay laakiinse intii iskuul walba macalimiintii loo guneeyey ee buugaagtii ardayda loo qaybiyey ee waxbarashadoodii la dhameeyey waxaasu ma jiraan taa markaa adaa adaa og halkaa adaa sheegi halkan ardaydan soo noqnoqotay ee mudaharaadka dhigaysa tan jaamacaddan kuu sheegaya jaamacadda hargeysa waxay heshaa sadka ugu ballaaran ee dawladdu bixiso waxaa la bixi waxaa la siiyaa laba boqol oo milyan baa sanadkii la siiyaa waxaa la siiyaa wasaaraddeeda ugu yaraan konton qof ayaa masters degree ku qaata waxay bixiyaan saddex boqol oo dollar nairobi university baa wada laakiinse jaamacadda hargeysa ku dhig arday kastoo dhiganaya ama hay-adda ka bixinaysa shaqaalaha iyaga masters degreega bixisa ama waxa bixiyin saddex boqolna kuwa shaqeeya iska bixiya ee wasaaradda ka shaqeeya saddex boqol oo dollar bay bixiyaan jaamacadda hargeysa aadata inta waxaa la siiyaa jaamacadda hargeysa iyaguna waxay noo sameeyaan ardayda saboolka ah ilaa shan iyo soddon arday oo saboola ama agoona ayay bilaash noogu dhigaan bal hadda ka waran kuwii masaakiin aanu masaakiinta u qornayn lacagta laga qaadin hadday mudaharaadku ku jiraan calaa ayi xaal markaa waxaa waxaa kaloo la sameeyaa labiyo toban arday oo ka bixiso hay-ad ingiriisi iyagana jaamacadda hargeysaa la siiyaa jaamacadda hargeysa waa mid aanu doonayno inay jaamacadaha kale la mid noqoto ama ka wanaagsanaato laakiinse ardayga haddaynu nana arday kasta oo aan u diyaarhayn inuu wax barto jaamacadda haynaga xumeeyeynu ogolaano oo ana intan cararo idhaahdo maya iska daaya lacagtii annagaa ka bixinayna miyay jaamacaddu hagaagaysaa no maanta waxaan ku yidhi waxa weeyaan waa inuu go-aan ku socdaa waa inuu ardaydu kala baxdaa ardayga u diyaara inuu wax barto ee mustaqbal doonaya waa inuu sida ay tahay asluubta uu ardaynimada uuna tusaa udeedna wixii dhibaato ee gaar uha halkaasaan u fadhinaa maalin oo dhan arday baanu xaliilaynaa hawlihiisa halkaa inuu soo fadhiisto inuu yado aniga dhibaatada gaarka ah bay haystaa laakiinse magaaladan shiidaya taa gudaa waxaan jejebinayaa jaamacadna waan ku jiraa qaar baa lacagtii laga bixiyaa kuwii lacagtii laga bixinaya qaar ku jira dee waa lama ogolaanayo ma arday baa xidhan taa dee waxaynu qolada securitygeenu kala hadlaya ardayda waa la kala saarayaayo ee dhegeysta may suga ardaydaa la kala saaraya wixii dee genuine wixiisu yahayna dee waa la eegaya ama dad iska socday ama qaar laakiinse dee qofkii damage geystay ama dhibaato geystay dee sharciga waa la eegaya bal waxa sababta keentay halkan ay igu yimaadeen daraa bay ii yimaadeen waxay waanu ku imanaynaa bal waxaa keenay inay shiidaan magaalada ha sheegaan oo ha yidhaahdaan waa lanoo waa lanala hadi waaya xitaa ay adigaan kusoo markaad xagaad ka socotaa sheeg marka
calson
haye soco weligay ma maqlin kaan haye soco haye
ardayda waxaa ku kordhiseen fiigii yani jaris iyo umaydaan siinin ay kula doodaan maadaama inta ugu badan ee dhibaato ay tahay ardayda danyarka ah maantana waxaa loo adeegsadaa rasaas marka sebay idinla muuqata haddaydan fursad u siinin inay idinla doodaan oo ka doodaan koruqaadida lacagta horta ama dhegeysta suug suug maya fursad baa la siiyey edu waa semesterkii hore kala kordhiyey lacagta aduu calson maa joogin markaa soo maaha maalintii hore taayiradii waxa rabshadiisu dhigeen waa saddex bilood ka hor maalintaa waxaan idin idhaahdaa hadalkayga dhegaysanayseen idinkuna dee u dhaqma sidii qof joornaalista oo wax baadhayo dee wax run doonaya ha iska ha u dhaqmina sidii qof iska u waxa weeyaan saddex bilood ka hor waa semesterkii hore kay mudaharaadka dhigeen rabshada dhigeen aan u tegey aan la hadlay aanu shirnay aan ku yidhi maxaa xalaynu samaynaa ay yidhaahdeen imtixaan baanu ku jirnay ma bixin karno lacagta madaxweynahan idin weydiinaya baan ku yidhi laakiinse semesterka dambe u diyaar garooba madaxweynihii baan uga soo qaaday waxaan idin yidhi shan iyo konton kun ayaanu siinay waa laba wiig ka hor baan jaamacadda ku wareejiyey shan iyo kontonka way ii yimaadeen haddana qaare waxay yidhaahdeen haye int- intii horeynu ku heshiina kama hadlayne waxaa jirta in lacago kale oo koofiyada iyo waxa- waxaan ku yidhi ii kaalay oo detailskii idinkoo haya soo fadhiista aan eego wixii khalade la idinku kordhiyen waa kale ma inay tii ku yimaadaanba mise waa inay magaalada kala xidhaan adigu bal hadda markaa tahay wasiirka waxbarashada maxaad sameynaya ya waxaan kusiinaya adigaan kusiinaya ukaadi mudane wasiir intii mudaharaadka ay dhallinyaradan samaynayeen socday howlahooda dabcan wasiirka arrimaha gudaha iyo maayarka caasimada ayaa xalin iyo hawsheeda waday waqtiga adiga albaabka ku xidhna sidee kula muuqata
albaabkaygu muu xidhnay albaabkaygu muu xidhnayna wuu furnaa ardayduna waa kuwa qofka ugu badan ay arkaan maalin rabshada dhacdo unbay dadka kale is arkaane waa aniga aniga sh- daraad bay ila fadhiyeen baan ku idhi iyagoo guddiga aan ku idhi ii kaalay oo soo fadhiista maan odhan soo shiida magaalada waxaan ku idhi halkan kaalaya soo fadhiista may samaynin
sug sug sug maya wada sug- wada wada soo wada may may taagi.
ukaadi adeer liibaan Wadaad dhegayso adeer.
markay noqoto security issue dee waa la kala leeyahy arday mudaharaadsan oo waxba maqli waayey oo dhagaxiisii iyo burkiisii soo qaatay dee wasiirka waxbarashada lagama rabo inuu ka hor waxaa ka hortagaya security laakiin miyir qabka dee waanu la ballanna waxaanu halkan isugu keen keena taas waa taa adaan ku siinaya xaggaad ka socotaa mid hore
Haye.
saas sameeyaane laakiin waxaa ku ereysan in ardaydu ay mudaaraadkan ay wadaan ku qaldan yihiin horena waxaa la odhan jiray ardayda mudaaraadka mis waa laga dambeeyayo mudaaraadda hor dhacsiis bay jirtay way sodhan kartaa mudaaraadka ardaydan dhigasa gacan kana ku jirtaa dee horta ilaa la caddeeyo ma iska odhan karno ilaa waa dembiye iminka ardayda uunan waxaan idiin sheegayaa oo dee aan markaynu serious u wada hadaleed ka daysaan aynu aynu- waxa weeyaan ardaydaasu inay maalintii hore aanu in- in- aanu isku dhinac ahayn jaa- horta horta by the way jaamicadda lacagta kordhisay aniguma kordhino wasaaradda waxbarashada jaamicaddu markay kordhiso maalintii hore waxaanu nidhi nagalamaydan tashan maynaan wada fadhiisan ardaydii maynaan qancin lacagtan iyagoo imtixaan ku jiraad keenteen anaa ofa huulgareeyey anigiiyo waxay noqotay jaamicaddii iyo anigiiyo ardaydii oo isla safan ardaydii waxaan ku idhi haddaba hayna jabinin ee ii sheega waxa problemkiinu yihiin waanu wada hadalle waxay semesterkan ma bixin karno shan iyo konton kun oo dollar baan madaxweyne uga soo qaaday waan ka bixiyey waan la hadlo haddana way ii yimaadeen oo daraad bay ii yimaadeen iyagoo afaro waxaan ku idhi ii kaalaya wixii oo qorana ii keena bal waxaa dhibaatada ay jirto anigii miyay ixtiraameen ardaydii soo imay jabin cid walba yabes Waxaan siinaya, adaan ku siinaya.
ha
magacaaga sheeg magacaaga meesha magacaygu waa maxamed boosh waxaan ka socda telefishinka homekeyga su-aashan ku weydiinaya waxay tahay ardaydii way cabanayaan oo waxay leeyihin waxa lagu dabacay fii maamulkiina wuxuu u baahan yahay sidaad sheegtay kharash jaamacaddii lagu sii wado seebaa loo xalin kartaa waxaa loo xalinayaa ardaydii simis eeg maalintii horeenu shirnay mar kalena waa idinku celinaya markaad si aa usoo fadhiisataan imika haddaan idin ado waxaasa laidinka doonaya oo tidhaahdaan imika ma samaynayne laakiinse saddex bilood ha lana siiya janis soo go-aan maaha iyo haddaad tidhahdaan weligaayo ma bixinayne yaan lanagu talagelin soo laba kala jaada maaha calaa ayi xaal waxay yidhahdeen kan baa lanagu dadejiyey ha lanaga daayo ha lanaga bixiyo waanu ka bixinay ta kale facultiesku isku mid maaha jaamicadda waxaa laga doonayaa iyada lafteeda oo iminka halkaa u faraya facultiska aanay gacanta ku haynine ay leeyihiin dee ga- lacagtiina ma bixinayaan ardaydiina waa rabshadii kuwii samaynayay dee jaamicaddu maaha khasab inay intaasoo kuliyadood hayso haddaanay kharashkii aanay hayn karin waa inay kuliyadaha badhintaa soo maaha ta aan bixin karin ardayga hadduu leeyahay jaamicad baan dhiganaya oonu awoodi karin ee qaarma galaan jaamicadee dee waxay shaqay doontaa qaarna jaamicaday galaan ardayga jaamicad galay eenu afar boqol oo arday aanu agoon iyo iyo iyo iyo lacag ma haysto aanu jaamicada ugu kala qaybinayno lacagtii ka bixino eenu haddana qaar ajnabi u barinay in lacagta laga bixiyo ee haddana semester dhan lacagtii laga bixiyey ma inay nashiidaanba ya dee ila waa dad caqli leh, waa wax dhamaatay garanaya maanaya